waxaa haatana dhegaystayaal aad kusoo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegaystaha iyo shahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan xanuunka covid nnteenka ee dunida saameynta ugu badan ku yeeshay tan iyo sanadkii tegay ee labadii kun iyo labaatankii horaantiisa ayaa si weyn waxa uu saameyn ugu yeeshay ganacsiga guud ahaanba dunida soomaalida oo ka mid a dadka soo galootiga ah ee qurbajoogta ku ah dalkan maraykanka oo intooda badan leh ganacsi yaryar ayaa ka mida meelaha dadkooda dadka uu saameeyey ganacsigooda covid nnteenka haddaba cabdiraxmaan ciise kaahin waa milkiilaha maqaayadda afred deli oo ah dhowr maqaayadood oo ka furan gobolka minnesota khadka telefoonka ayaa gobolkaasi haddaba uu barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan v o e da marti uu ugu yahay cabdiraxmaan kaahin cabdiraxmaan soo dhawow waan dhawahay aad baad u dhawaysaa waa madsanta waa tahay dhegeystayaal ayaa dabcan barnaamijka nagu soo biiri doona sida caadada aheedba gobolada kala gedisana maraykanka ayaana rabaa inaan dadka ganacsatada ah fursadda inta badan aan siiyo haddii aan ku hormaro kowthar xirsi muuse oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka ohio ee dalkan maraykanka soo dhawow kowthar
magacayga waa kowthar xirsi muuse ka tirsan dadka ka shaqeeya gobolkan ohio haasatan arrimaha communitiga waxaan la soconnaa guud ahaanba in saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha guud ahaanba covid nineteen crice badan inuu ku sababay soomaalida iyo dhamaan guud ahaanba reer america waxaa ognahay soomaalida inay yihiin dad oo runtii aada u saameeyey maadaama badankooda lagaba yaabo businessyada inay fureen goor dhow waxaan akrinaya artikalo aan ka aasakay america oo dhan ilaa konton iyo afar boqolkiiba in tembrary ahaan loo xiray meelihii businessleyda small businesska dhan in la xiray si tembrary ah meelaha qaarna in shaqadii la yareeyay ilaa twenty percent inay hoos u dhacday shaqadii la qabanayay marka runtii saameyn badan buu ku yeeshay america oo dhan covid nineteen khaasatan soomaalidana dhibaato badan ayuu u geystay khaasatan meelaha daykeerada oo ilmaha la iskuul keenayay iskuuladii furnaayoo dhan maxaan ku dhahaa homealt keradii adult day keradii saameyn badan buu ku yeeshay waxaa aaminsanahay in maaragtay saameyntaas ay sii jiri doonto raseejyo badanaan aqriyay waxaan ogaaday in la isku raacay ilaa sanadkan bisha may in maaragtay ay gaari doonto saameyntiisa covid nineteenka sidoo kale hadda weli waxaa lagu sii shaqeyn doonaa xataa hadday soo baxda vaccinada ilaa bisha toddobaad koodeeda dadku badanaa guryahay ku shaqeyn doona so waxaa ujeednaa weli inay dhibaatadiisa tahay mid oo maaragtay sii dheeraan doontaa waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cowthor waxa ay ka hadleysaa dabcan waa ganacsiga soomaalida ee gobolka ohio marka maxaad ka dhihi lahayd waxaan ugu jawaabi lahaa horta arrintay sheegayso waa arrin maxaa qoraa jirta oo saameynteeda leh waxaa waxaa kale oo ku dari lahaa haddii aada la socotidba especially maraykanka covid covid nineteenka wuxuu aada u saameeyey businessyada small businesska iyo dadka aan xirfada badan lahayn ee u shaqeeya kambaniyaasha oo noqday kuwii u horeeyey la friisiyey haddii aada eegtid kambaniyaasha waaweyn amba dadka professionalka ah amba macalimiin ha noqdaan amba ha noqdaan xisaabyaal waaweyn amba dadka professional ka shaqeeya iyo ka haba yaraatee wax ay ka saameysay ma jirto maadaama ay ka shaqayn karaan iyo ku guryahooga iyo koo jooga mishaarkooga u socdaa marka dadka professionalka ee tacliinta sare leh guryaha ayay kambinaashii amba dhaktar amba dawladda uga shaqaynayeen waxay aada u saamaysay waa sida dadka danyarka ah anaku haddii aan nahay soomaaliya aan kamid nahay because waxaa ku jirnaa boqolkiiba siddeetan waxaan nahay ganacsata yaryar iyo dad u shaqeeya kambani yaryar oo markaa kambaniyaasha u shaqo tagaa marka dadkii u shaqo tegayay meelaha kuwaasi way kuwa doonta laakiinse gurigii qofkii ka shaqayn karaa ee computer amba system ku shaqayn karaa kuwaasi may saameyn ee dadka ka faa'iiday ayay ku jiraan waa tahay cabdiraxmaan bal waxaan jeclaan lahaa isla stateka ama gobolka adiga aad joogtidba oo ohaayo aan iraahda iga raali noqo gobolka adigaba aad joogtid minnesota waxaa ku jirto khadka telefoonka mid kamida dhegeystayaasha v o e da oo ayada lafteeda ganacsi leh dabcan aragtideeda ayay nala wadaagi doontaa iyo saameynta xanuunka covid nteenka ganacsigeed uu ku yeeshay soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
waa idin salaamo afar iyo tobanka boqolka qur-aanka cadadiisa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa faadimo xaafi maxamed adiyo v o eda iyo wiilka ay wareysanayso aan umalaynayo inaan aan hal isteed wada joognana waa idin salaamahaya kaa qaado waa mahadsanta oo kaa qaadnay waxaan umalaynaya inaad ka hadlayseen mawduuceen maaragtay dhibaatada uu keenay bahalkan la yidhaaho ma garanaysaa cudurkan oo covid nineteenka uu keenay marka anagu ganacsi baan waxaan ku lehnay dukaan baan waxaan ku lehnay tuniforka waxaan ku gadan jirnay macnaha dharkaan ku gadan jirnay iyo roogta iyo waxa lamid ah intaas uu hadda intaas hadda uu bahalkaasi yimid lacag uu asaga leeyahay reebta loogama bixin welina wax lacag ah oo nala siiyey ma jirto marka dhibaato tira badan baa naga soo gaartay laakiin ilaahay mahadi dad nagama dhimanin kulli walbo hadee moogta hadiiba ilaahay horta hadda wax la cunaaba laga hadlahayaaye haddii la dhinta dhibaato badan bay leedahay marka inkastoon ogahay haddaan soomaali nahay inaan aad ugu dhamaanay aan ogahay in badan oo saaxiibada ay ku dhinteen oon aad u aqaanay ama rag ha noqdeen ama dumar ha ha noqdeen oo hadda markaad jooga moolka tuniforka moolkan tuniforka ugu yaraan toban iyo ru- toban iyo dhowr ruux waa ka dhimata oo bis ku lahay marka geeridii markii laga soo kaco dhaqaalihii wax dhaqaaloa oon hayna ma jirto dad xoogsata aan ahayn oo waxooda cuno waxna nalama siin oo hadda wixii waxale wax yar weeye kollay markaan anagu aniga aan idinla hadlayo aan iska soo qaadna waxba nalama siin marka dhibaato aad u baan baan ku qabnaa wax badan buu na gaarsiiya annaga may maqashaayad saara si fiican waa ku maqlaa haa een, bal cabdiraxmaan een, waad maqashaa ganacsatada qaarkood waxay leeyihiin wax dhaqaalaana ma soo gaarin ganacsigeena inuu sii socdo qarka ayay u saaran tahay khatar een, dadna waxaa jira sidoo kaleeto ganacsigooda uu xirmay ee, bal marka een, dadkan sidaasoo kaleeto ah maxaad ku oran lahayd een, inay sameeyaan si ay bal u badbaadaan ganacsigooda cabdiraxmaan haddaan kala sii hormaro inta uunan dhihin oo ii ogolow cabdiraxmaan aan israacsada in yar Wahab, wahab. Wahab, gaar.
ee ee waxaaba jirtabo uu xirmay baan leedahay wuu xirmaba annagu hadda meeshanadu way xiran in la furo iyo inaan la furin waa isku mid xataa dad socdo oo xataa adiga kula sheesheekaysta haddaad hesho waxbay ahaan waqti ha socda inaba ha yaraatee ma laha wixii wax walba way joogsadeen maqaayadihii lama fariisto dukaamadii waxba lagama gato haddii oo qof inta uu boqol dollar banaanka ka soo helo uu wax dirahayo oo de dadkii wax loo dirahayay uu kusoo diro ilaa risqa ilaahay baa bixiye ma ogi marka annaga dhibaato kolkaan moolka tuniforka dhaho dhibaato aad u baahsan baa naga soo gaartay maamooyin iska xamaasho iyo ra- wiilal yar yar oo dhalinyaro ay dhaleen oo ama maaragtay ee, muxuu ahaaytay meelaha combyuutare iyo ka galo baan ahayn iyo iyo dadkaas waaweyn oo meesha oo dhan ba ay sanacad iyo basar u tahay oo ee, aan ku dhihi karo inta moolka iskale waxaa ka badnayd inta imaado oo ku oo maad kornow aragtay relaxiga ku samayso Mhm.
oo ama dhihi kara dhakhtar gooni uu ahaa mooloshu waa dhakhtar gooni ah dadkii waaweynaa ayuu u noqday meelay isugu imaadaan waa sax Ha- ha di- mool markii lagu leeyahay community buu responsibility ka yahay waa lagu imaanaya adoo meesha fadhiya oo qof kastoo qaaraan rabo oo qof kastoo quud rabo oo waa community marka annaga dhibaato dhabarka ah dhabarka ah dhibaatadu way kala duwan tahay baa nooga dhacday waay cabdiraxmaan wuu ku socon karaa cabdiraxmaan waaya aragti maxaad ku darsanaysaa ee, faadimo caafi horta faadma caafi aad bay umaadsantahay horta wax wal oo sheegtay eh, markhaati baan ka ahay boqol kiiba boqolna oo waanu ku raacsanay haddii ay noqoto ah, dhabarjabka ku dhacay eh, moolasha amba businessyada soomaalida ee yaryar iyo haddii ay noqoto dadka eh, maxaan faraa ku geeriyooday oo ilaahay naxariistiina ha ha ka waraabiye dhinaca haddii aan ka hadlo ah, lacagta amba deynta amba deeqda ay dawladdu ay bixisay ah, sida ay ku bixisay maaha en wax u dana dadka madaragtay moolashaasi dukaanada kale ma ahayn waxay markii horeysay stateka amba gobolka uu bixiyey lacago uu ugu talagalay deeq amba madaragtay dayn aan lasoo celinayn taasina waxa ay siiyeen makhaayadaha ah, meelaha eh, baararka iyo sida madaragtay eh, hoolasha xafladaha lagu sameeyo laguma darin dukaanada dharka iibiya dukaanada cadarada iibiya dukaanada ay soomaalidu nolosha badidu ku leeyihiin categorigaasi kumay darin maxay waxay ugu dari waayeen wax kale maaha yaka yaa aa yakaa xiday maxaa ku dhahda makhaayadaha iyo xoog bay ku xidheen laakiinse dukaanada dharka ee wadanku dhinaca qaybta dharka amba cadarada dawladdu may xidhin oo way iska furaayeen iyaku laakiinse nasiib daro dukaanadii dharka ee soomaalidu waxay u bateen moolashii marka lacagtii waxaa la siinayaa moolkii ninkii lahaa dukaankii lahaa laakiinse makhaayadaha soomaalida iyo ganacsatada maxaan ku dhaha yaryar ee ka baxsan moolasha at least way heleen iyaku wax yaroo maxaan ku dhaha dhiig joog dhiig joojisa amba dhiig celisa way heleen waa tahay waxaan jiray toddobaadkii hore ee magaalada colombos ohio waxaan kula soo kulmay sidaasi si lamida ganacsato yaryar oo ayagana leh kuwa home health carada leh kuwa ganacsiga dadka baabuurta qaadqaado leh kuwa maxaa la dhahayay guryaha qaarkood nadiifiya ama ka shaqeeya oo intooda badan ii sheegay in lacaga dowladda ay u celisay ay jiraan oo wax badanna ay ka faa'iideen lacagahaasi covid ka dad ayuu xal u ahaa ayay qaarkood ku leeyihiinoo dhaqaalo badan ka sameeya ama ka helay marka ganacsatadiina maqaayadaha le adigu dabcan maqaayadihii ayaad leedahay waxyaabaha laydin siiyey ma yihiin wax soo kabi karo ganacsigiina heerkii uu ahaa inuusan hoos uga dhicin horta lacagaha badidooda ay dawladdu bixisay dawladda federaalka amba stimulus packageka ay kii hore iyo kaniba lagu soo daray waxa ay dan weyn u tahay amba muhiimiyadda u weyna lacagahaas loo bixiyey haddii aad eegtid maaha business leader amba ownerka business kale ma aha waxaa loogu talagalay shaqaalaha oo shaqaaluhu si ay businesski uga kala yaacin ayaa amba dukaankii amba businesskii ha furaado waxaa la siiyey lacag maad aragtay loogu talagalay inay dadkaasi shaqaaleysiiyaan oo lacagtaasi ay siiyaan marka waxay ku xidhan tahay businesskaaga inta qof u shaqaysado haddaba hadday laba qof u shaqeeyaan wax lacag oo badan oo helisma jirto laakiinse businesskaaga hadday ushaqeeyaan labaatan qof boqol qof ilaa saddex boqol qof aa u badan marka waxay ku xiran tahay business walba inta qof ay u shaqaynaysay ayuu ku helayaa lacag lacagta lagu helayaa tii horena saasay ahayd ta imikana saa ta imikana waxa wey waxay noqon doontaa ugu dambeysay si lamida saas oo ha mid saasi lamida marka waxay ku xiran tahay business walba awoodiisa iyo shaqaalihiisu intay leegyihiin lacagta uu helayo marka qaarna way ku faa'iidayaan oo de shaqaalo badan hadday haysteen waxaa la siinayaa saddex bilood intay shaqaalo siinayeen kiradii ku bixi jirtay iyo korontadii iyo waxyaabihi ku bixin jireen muddo saddex bilood ah ayaa la siinayaa waat marka qofku hadduu boqol kun oo bishii ku bixi jirtay mhm saddex boqol oo kun baa la siinayaa waat haddii laakiinse aad loo kun dollar bishii aad ku bixin jirtay de waxay ku noqonaysaa waa saddex kun oo dollar marka waxa waxaa la eegayaa kolba inta qofay ku shaqaysaa taasi weeyaan maxaa qoray meesha lagu kala xadhiyo iyo qarashaadka adig laftaada aad hore u bixinayso waa gartay waayahay magaalada boston ee gobolka massachusetts ee dalkan maraykanka waxa ay ka mid tahay meelaha soomaalida badan ay degan yihiin waxaan haatanna bal khadka telefoonka u leexinayaa ganacsatada halkaasi ku dhaqan mid kamid oo qodka ku jiro halow boston may maqashaa waa tahay boston waa kusoo noqon doonaa bal seattle washington oo iyadana jaaliyadda ugu badan eh, dalkan maraykanka minnesota iyo colombos marka laga yimaado iyadana ay ku dhaqan yihiin bal aan u leexdo cabdiraxmaan o j ayaa ku jira cabdiraxmaan soo dhowow haddaa i maqlaysid aragtiyo su-aal waa mahadsan tahay zahro aada iyo aad baa umahadsan tahay waa salaamaya dhammaan akhyaarta kale ee ku jirta qadka waa ku dhowahay
waa tahay sidee ayuu idiin saameeyey xanuunka covid ka iyo ganacsigiina guud ahaanba waxaa qadka ku jira telefoonka gobolka minnesota cabdiraxmaan ciise kaahin oo ah milkiilaha afra deli maqaayado ku yaala halkaasi marka waxaana ka hadlaynaa saameynta xanuunka covid ka iyo eh, en- en- en, ganacsiga uu ku yeeshay marka na soo dhowo aragtidaada
zahro waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waa salaamaya runtii saameyn aada xoog leh ayuu ku yeeshay cudurka covid nineteen ganacsatada gobolkan oo weliba ku jira gobolada aada iyo aada maaragtay loo xakameeyo oo mar walba gobolada uga horeeya in la xiro oo maaragtay bisnisada la xiro saameyn aada iyo aada leh ayay u geysatay iyadoo weliba soomaalidu ay ka adag tahay in ay helaan mucaawinaadka ay dowladda ay bixiso iyadoo oo systemkii aanan fahamsanayn iyo ax- waxyaabo kaloo badan oo dalka xayiraya runtii aada iyo aad ayay saameyn ugu yeelatay shaqaalo badan oo ka shaqayn jiray bis- ganacsatada soomaaliyeed isku oo isku dul noolaa oo qaarba qaarka kale u shaqaynay in shaqaalihii aada loo dhimo maaragtay maqaayadihii iyo businesyadii kalena ay runtii qaarkood ay iska xirxirmeenba aysan shaqaynayn
waa hagaag cabdiraxmaan ma la socotaa dhegeystahaasi maxaad ku dari lahayd aragti ahaan waxaa la gudboon soomaalida gobolkaasi ama ara waxa aad idinka ka faa'iideen ood ku dari lahayd aragti ahaan
horta waa sida u sheegayo dee soomaalidu amba siyaara hala joogto amba boosta ha joogto si midaasay u wada ganacsadaan laakiinse anigu fikir ahaan waxay ku xidhan tahay dhibkan waa dhib ilaahay keenay oo dee masiibo weeyaan mataqaanaa dadka waddanka oo dhan iyo adduunka oo dhan ku ku habsatay weeyaan waxa quraatee lagaga bixi karo waxaa weeji qof wal oo business kale siduu businesskiisii uu dib ugu nooleyn lahaa amba fursado kale oo oo madaragtay dee ku sahabsan covidka siduu uga faa'idi lahaa maxaa dhacay de waxaa jirta billions of dollars ayaa la bixin ayay stateku bixinayaa marka sidee baa looga qaybgeli lahaa barnaamijyadaasi iyo mashruucyadaasi ayay ku xiran tahay haddii anuu aan kaaga kasoo qaado maxaan ku dhaha example haddaan anugu kasoo qaato anugu markaan xidhnay ba sharcigii lasoo rogay layidhi maqaayadaha hala wada xidho waxaan anigu aan raadiyey fursado kale oo madaragtay lacag ama lagu heli karo amba dadka looga faa'iideyn karo marka waxaan sameeyey muddo laba usbuuca waxaan cunto bilaasha siinanay dadka waaweyn maxaa ku dhaha siiba soomaalida odayaasha waaweyn iyo dumarka waaweyn iyo madaragtay dadka maxaa ku dhaha curyaamiinta ee ku maxaa ku dhaha naaftada ee guryaha ku dhex public housing ku jira oon haysan wax adeega oo laga xiray dee meelihii ay ka adeegin jireen ayaan biloobay inaan maxaa ku dhaha aan cunto bilaasha aan siino marka waxaa nala soo xidhiidhay markiiba hay-adaha samafalka sameeya waxay yidhaahdeen waa nigkaban waa niga kabanaa maxaan ku dhaha raashinkan aad bilaash ku bixinaysiin waan la heshiinay sidii baan maxaan ku dhaha ku bilownay kadib bil kadib laba bilood kadib waxaa dhacday inay jaraa'idadii gobolku ay ogaadeen shaqada aan sameynayo amba companiga ay sameynayaan markaa companiyaasha maraykanka ugu waaweyn ee gobolkan degan sida apple iyo target iyo best buy iyo amazon iyo waxay bilaabeen inay shaqaalahooga cunto nooga qaadaan si ay mashruucaan aan wadno ay ugu sii protgareeyaan bil kadib waxaa noo yimiday sheef sheef weyn oo oo new york degan oo isagoo lacaga siiya makhaayadaha covid nineteen dadka dhibku gaaray ka caawiya marka waxaan sameeyey fursad aad kaga badbaadi kartid dhibkii dhacay oo u noqotayna shaqaalahii maxaa ku raa shaqaale abuur badanna aan ku sameeyo iminka markii covid ka hor waxay shaqayn jiray ilaa afartan dhowr iyo afartan qof iminka waxaa ka shaqeeya mashruuca shan iyo toddobaatan qof oo boqolkiiba sagaashan ay yihiin iminka dad soomaali ah marka waxay ku xiran tahay hal abuurka amba fikirka aad samaysid maadaama lagu jiro xaalad degdega amba madar marka qof waloo dee maxaan ku dhaha business leh waa inuu fikiro oo uu sugin un dawladda dawladdu lacagta ay bixiso wax weyn maaha waa di waa waa maxaa ku dhaha wax yar weeyaan marka waxaa fiican in la fikiro oo maad aragtay la digirugto amba xaalad kale la keeno waa tahay waa hagaag waxaan filayaa cabdiraxmaan ojey oo jooga seattle washington jawaabtaada arrintaas uu kaa siiyey cabdiraxmaan ciise kaahin waad ku qanacdaan filayaa si fiican cabdiraxmaan kaahin waa mahadsan tahay walaalkay waa arrin aada ku dayasho u mudan oo runtii aan rajeynayo maqaayadaha soomaaliyeed ee gobolka washington magaalada seattle ku yaalo kale inay arrintaa ay u kacaan aniga qaybta businesska uga jiro ama ganacsiga waa qaybta serviceka oo xafiisya xafiisyada maaragtay dadka xafiisyada ku shaqeeya taa saameyn maaragtay sida ganacsiga dukaamada iyo iyo maqaayadaha u yeelatay annaga saa nooguma yeelan weli annagoo ilaalinayna social distancega weli waa shaqeynaa laakiin maqaayadaha inay fikirka walaalkay kaahin uu qaatay inay qaataan waan rajeynaynaa insha allahu tacala waana fikir aada u fiican oo weli aan lagu arag maqaadayaha siyaatal ku yaala aysan weli arrintaas oo kale aysan samayn waa hagaag boston qadka ayay ka go'day marka haddii gabadhaas ay kusoo noqoto arki doonaa bal colombos ohayaan dib ugu noqonayaa walaal may maqlaysaa colombos ohayo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa ibraahim axmed xasan ku nool magaalada colombos gobolka ohio dalka maraykanka businessman ah sise kala duwan baan ku jirnaa ma aan ku jiraa laakiin hadda midka saameynta ugu weyn uu hadda cudurkan covid nineteenku annagu naga saameeyey waa dhanka businesska oo restaurantiga ama maqaaxiyaha soomaalida waxay u taqaano sababtoo ah waxa weeye city ama stateku wuxuu soo saaray requirement ama dadka capacityga meesha gelaya meeshii awal boqolkii maaragtay hundred percentage ahaan jirtay businesska waxaa lagu soo koobay forty percentage that means afartan boqolkiiba inay kuusoo geli karaan macnaha hadday kuusoo boqolkiiba geli afartan jirto dadka inay toban soo qof geli karaan oo lixdanka kale aysan soo geli karin Mhm.
ayadoo la ilaalinayo social distancega qaybo badan oo maqaaxiyaha ka mid a waa la xiray oo maba loo gudbi karo oo lama geli karo sectiono badan baa la xiray inta la furayna social distancega six feetkii baa la sameeyey marka dhaqaalihii ama daqli maqaayada soo geli jiray ama capacitiga sida hore u ahaa ma ahaanayo waa dareemi kartaa boqolkiiba afartan haddii lagu yidhahdo lixdan baad misgaraynaysaa marka damage xun baa ka gaaray xagga een, maqaaxiyaha cudurkan dartiis magaceed maqaayadaada een, ibrahim Ah, african paradise restaurant west baa la yidhahdaa waaya marka hadda maxaa maxaa idinkugu daran waxaa ku daran eh, ganacsigii oo dhan baa meel walba me keliya maahan maqaaxiyaha keliya maahan cudurkaanu meel walba u saameeyey laakiin anagu qaybaha uu aadka u saameeyaan ka midna sababtoo waxaa noo dheer meelaha kale een, in la yidhi macnaha ha la yareeyo dadka soo gelaya meesha maqaayaduna waxay u furan tahay dad inay soo galaan oo ay wax ka cunaan marka damoor dad badan ay kuu soo galaan baa businesskaagu buubin yahay damoor dadka la yareeyana de waad dareemi kartaa Saamayntiisa.
inkamkaagii iyo faa'iidadii iyo ganacsigii hoos buu dhacaya waaya waa sidaas waa tahay een, marka een, haatan sideed ku ku badbaadaysaan ayay kula tahay ganacsigiin uu ku socon karaa mase waad xirteen oo guud ahaan ganacsigu idinka xiran yahay haatan ma xirno een, ganacsigu waxa weeye businesska ama ganacsiga oo dhan baa wuxuu u dhex waxa- waxa weeye systemkiis waxa weeye faa'iidana waa leeyahay khasaarana waa leeyahay laakiin wax u dhexeeyaa jiro ah inuu businesska kuu furraacdo shaqadii kuu socoto aslonki marka aa kiradii iyo maaragtay utilitygii iyo wixii ay Shaqaalihii.
businesska uu bixin karo Mhm.
ma ahan inaad marka mar walba faa'iido ku xisaabtanto marka waxaan go-aansanay maadaama intay xiri lahayn inuu businessku shaqeeyo oo asaga hadduu iskaafar garay annaga xataa aanan maaragtay wax kale aanan kasii interest garaynin Waay.
marka barnaamijkan hadda walaalkii iga horreeya oo minnesota een, qoladan ay sameeyeen annaga magaaladanada kama shaqeeyo oo systemkaas hadda waa system maaragtay dadku hadday fahmaan ama ay ku shaqeeyaan maybe in wax laga samayn karo waa tahay een, fikrad fiicanna weeye arrintaas ayada ah. aad baan u bogaadinaya waayahay marka een, waxaan u sheegi lahaa een, walaalkay eh, iyo dadka kale dhegeysanaya eh, especially makhaayadaha leh waxaa jirta fursad kale oo in laga faa'iidaystaa waan ognahay makhaayadahu inay eh, la cadiday dadkii soo gelayay laakiinse waxay ka faa'iidaysan karaan waxyaabaha la yidhaha digital, digital platforms oo sida maad aragtay uber eats iyo doordash iyo laga soo dalbanayo eh, internetka oo delivery adigu ma hayar gelinaysid laakiinse waxaa jira kambaniyo intaasoo kun oo qof hayargareeyay oo dadka cuntooyinka ka soo qaadaya oo dadkii een, makhaayadda iman lahaa guryaha loogu geynayo marka waxaan uh, ku talin lahaa ambaan kula talin lahaa walaalkay iyo walaalaha kalaba inay ka faa'iidaystaan fursadahaasi maadaama ay tahay een, u kharash yar tahay oy halkii lacagihi ay guusgaraynayeen ay aada uga faa'iidi karaan aniga businesskayga weynka makhaayadahayga boqolkiiba toddobaatan wuxuu ku xiran yahay ah, uber eid iyo doordash iyo kambaniyaasha noocaasi ah Mhm.
waxaa kale ay ii- ku iibin karaan online ah, gift cards because dad badan waxaa jira macaamiishaadii oo support garaynaya oo gift card kaa iibsan kara si ay hadhow marka maxaayadaha la furo ay ah, maxaan qoraa uga isticmaalaan waa tahay een, cabdiraxmaan ugu dambeyntii een, hadda maadaama cabaad fara badan dadka soomaalida ah ganacsigooda meelo kala gedisan hadda waxaan la hadalnay minnesota eh, ohio columbus waxaan la hadalnay seattle washington waxaa jirta in soomaalida ay aad maaragta uga cabanayaan ganacsiga hoos usii socdo een, dabcan marka m- muxuu yahay kelmadaada ugu dambeysood ku oran lahayd oo aad dhihi lahayd dadka ganacsatada waktigooda ha sii siiyaan ganacsigooda si maaragta aysan meesha uga bixin horta waxaan u hayaa een, good news fiican baan u hayaa good newskaasina waxa weeyaan horta waxaa loo helay ah, alxamdulilah talaal ayaa maxaad aragtay een, loo helay talaalkaasina businesskii ma soo celinayo laakiinse wuxuu abuurayaa rajuu abuurayaa marka ninka ganacsatada ama qofka business kale waa qof entrepreneur waa qof hal een, hal abuura marka inay odhanin isdhi- inay isdhiganin waa business waxay usoo galeen markii hore khasaare iyo faa'iido marka waa inaad aqbashid inay tahay qadar ilaahay keenay oo aad isku diyaarisid maadaama caafimaadkii aad haysid maadaama this, this year ama sanadkan ah, eh, covid nineteen ku yimiday waxaa guulaystay qofkii isagu isagoo caafimaad qaba ilaahay dhaafiyey maadaama isagoo caafimaadkiisu haysto oo insha allah dhowr bilood kadib sanad kadib businesskiisii halkii hore iyo halka fiican ayuu maaragtay maxaan qoraa kasii wadi doonaa laakiinse waa tani adduunka o dhan bay haystaa marka qofkii isagu is- isdhuka isdhiga unbaa unbaa ku dhigaya laakiinse qofkii yidhaahda rajaa jirta ilaahayna waxaan qoraa wuu la- wuu wuu la qabanaya cabdiraxmaan ciise kaahin oo isagu ah milkiilaha maqaayadaha afradeli ee ka jira minnesora ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee gobolkaasi barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa anigiyo dhegeystayaashana wuxuu nooga jawaabay su-aalo iyo aragtiyo la xiriira covid nka iyo saameynta uu ganacsiga soomaalida ee dalkan maraykanka uu ku yeeshay waxaan u mahadcelinayaa asaga iyo sidoo kaleeta dhegeystayaashii meelo kala gedisan ee maraykanka ayagoo ganacsato ah barnaamijka wakhtigooda nagu soo biiriyey intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
mahadsanid sahre cabdi axmed oo nala socodsiinaysay xubinta wicitaanka dhegaystaha